wacanhu wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan halkan waa warbaahinta caalamiga ee ceegaag waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaara oo aanu ka diyaarinay khudbadihii maanta laga soo jeediyey xafladii furitaanka shirka khaatuma labo oo maanta si rasmiya uga furmay xarunta daraawiisheed ee tale iyadoo xafladan ay kasoo qayb galeen dadweyne aada u fara badan mas-uuliyiin kala gadisan gruubka loo yaqaano jinsiska sidoo kale waxaa xafladan goobjoog ka ahaa ismada iyo cuqaasha deegaanada sool sanaad iyo cayn waxaana xafladan si rasmiya shirka khaatuma laba u daafuray garaad maxamuud cusmaan mashqare oo markaasi wakiil ka ahaa garaadsaladaan garaad maxamed oo ah isimkiisa uu kugashan dhigay waxa ayna xafladani u dhacday sida
rag iyo dumarba goobjoogayaasha rag iyo dumarba fahamka saxaafadda suugayahanka culimaa udiinka siyaasiyiinta masasharafka dhammaan waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudana yaaliya murweyn maanta waa maalin taariikhiya oo qof kasta oo deegaanadiisa sii joogaa uu taariikhdiisa iyo xusuustiisa uu ku gashan doono waa maalintii ilaahay inoo qadaray inaynu furanno shiweynihii khaatuma labo oo muddo fara badan aynu ku weynay dariya dibadda kolley aayado qur-aan ay wacdi baa lagu furi doonaa marka insha allahu biidnillahi karim maanta waa maalintaa weyn sidaasoo kale waxaan halkan hambalyo iyo mahadnaq uga soo jeedinayaa halabuurayaashii shirka maanta aynu fadhino iyo abaabulayaashii shirkan iyo shirkii ka horreeyey khaatimalow aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa howlwadanadii shirkan khaatuma labo rag iyo dumarba iyagana aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waana u mahadcelinaynaa insha allahu biidnillahi kariim ilaahay baana ka asar marin doonaa maanta waa maalin guud ahaanba deegaanada esarkii dawlanaheeda waa maalin ku weyn waa maalin aynu isku dareen ka nahay wax fara badan waa maalin qof kasta oo na ka mida loo baahan yahay in uu dareenkiisu guud soomada
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أيها الإخوة وحمد لكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام والدعاء والخير ووحى علي نشر سبحانه وتعالى مرتا أن القرآن للمسلمين إن السلام وأنا بارك إياه shirka laha barakeeyo xajkii baan ka imid laba wiil baan ka tukayay xajkii ducaan xambaarsanahay dadkii waxay ii tahay laba furso waaweyn midi waa magaalada taariikhiga ah ee taleex maanta igu horeyso midna waa shirkan qiimaha iyo gaarka ale ee runtii dadku ay isku yimaadeen ee masiirka iyo aayaha lagaga tushanayo aada baan oo mahadnaqaya cilmigiisa abaabishay gaar ahaan najidimiska iyo gudiyaal fara badan oo ninka ay sameeyeen ilaha khayrka siiyo waxaa dhibi waa inoo dhacay laakiin cusmaan shirkeedii waanoo furmay insha allahu biidnillahi alkariim mudana yaaliyo marweyn lixda xubnood shirgudoonka shirkeena khaatuma labo waa doctor cali ciise cabdi oo gudoomiyaha doctor cali khaliif kalayd injineer maxamed furaale caaqil maxamuud askar caaqil hindi maxamed aadan carus caaqil xasan saleeban shagac waa lixdaa xubnood ee sarkaa kusoo jeeda ee ad wada aragtaan intaas waa isbarashadii shirgudoonka iyo kasoo qayb galayaasha iyo ergooyinka shirka intaan markaa ka gudbo waxaan madasha ku soo dhaweynaya maslaxa mikrofoonka aadi maxamud askarkaama oo soo dhaweynta deegaanka kelmadihiisa ka horan doona kusoo dhawow adeer
mada guddiga aqoon-yahanada dhulbaantee gudiy guddiga qorbojoogta dhulbaantee ee soo abaabulay qabanqaabada shirkakan oqaasha culimada waayeel iyo waxgarad mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo malooyinba madasha shirka ee ah taleex sida ballanku ahaa wuxuu ahaa shirka khaatumasu inuu ka furmo madashatan taleex iyadoo ay ku soo beegantay shirka kani arrin aada u qiimo weynle oo ah boqol guuradii xaruntii taraawiisha ayl markii loo soo raray magacaaladan aynu joogno ee taleex waxa aan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa kasoo qayb galista iyo imaatinka iyadoo laga kala yimi degaano kala duwan oo dalweynaha beesha rubaanta ah ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa in joogitaanka muddada aada joogtaan ee shirka aada u joogtaan inuu noqdo mid idin raadi geliya waxyaabahii aada doonaysaanna ilaahay idinku salamseeyo shugeyna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
jasaak allahu khayr waxaan haddana kusoo dhaweynayaa oo si rasmiya loo ku furi doono shirkeenna garaad maxamuud cismaan wasane kusoo dhawow garaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد waxaan salaamayaa dhammaan khiyaarka mudane iyo malwe meesha isugu yimi ayaan salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waktiga oo kooban awgii ma jecli inaan hadalka ku talax tago ama ku dheeraado maadaama ay tahay furitaan keliya shirkan oo ah shir wada tashi oo dhulbahanta aayihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo jiritaankiisa kaga tashanaya oo ka dhacaya madashii taariikhiga ahayd ee weyneed ee taleex oo aan isleedahay waa dhulka indilaasay oo taariikhdeedu luntay oo dhulbahante taariikhda keliya rasmiga uu leeyahay ay yada tahay ama soomaaliba ay tahayba ayaa waxaan kusoo dhaweynaynaa dhammaan ergooyinka kasoo qayb galay oo ka yimid dalka iyo dibadda waxaana leedahay aan shirkan ka buuxsano aan ka tashanno talada dhulka hala dhigo nin walba mudnaanta iyo sharafta iyo jiritaanka uu ku leeyahay iyadaan la luminayn sidaas baan ku talin lahayn waxaan kaloo oran lahaa waxyaalaha khilaafaadka ah ee jira bini aadamku weliga wa iskhilaafa walaa yasaaluuna mukhtalifiin ilaa ilaa marxama rabuka wakadalika khalaqahum ilahi subxana wa taala qur-aanka wuxuu ku leeyahay ka suuli maayaan dadku inay iskhilaafaan sidaasaana ilaahay u abuuray laakiin khilaafka in la xaliyo aada iyo aad bay muhiim u tahay waxaan kale oo in yar ishaari lahaa dad badan baa isu yimi aan is-aqoon dad badan oo humaysan oo meelo kala gedsan ka yimi baa jira waxyaalo badan baa ay suurtagal tahay dadku inuu aqoon gaalka ama dadka aan ra'yiga ku filayn inay danahooda gaar ahaaneed si ay u fulaan ay kaga burmuraan markaa nabadana ha la ilaaliyo hana la isceshado wixii dhiba oo nabadgelyada waxu dhimayana inaan la ilaaliyo aad yaad bay muhiim u tahay waxaan ka midudaaranayaa madashan furitaankeeda waxaa iska lahaa garaad saleeban garaad maxamed oo gobasha dhigay isagana wuu xanuunsaday sida la sheegay sidaa daraaddeed taana waxaan ka raaligelinaynaa arrintu meesha kale asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu shirku waxa ay arkaan shirkuna wuxuu u furan yahay si rasmi ah shirku u furan yahay asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu kelmadihii gabayga ahaa ee ugu talagalay suweynaha kaatuma labo kusoo dhowaa buran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين dadweynaha sharafta leh anoo kusoo koobaya sharafta oo tolkay oo geedkan sharafta leh maanta isugu yimi dalintan kaga tashanaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan inoo dhaqaajinayaa sixidii gabayga ahayd oon halkan ugu soo tala galay waxaana igenyeysiisay farxad waxaayna ku saabsan tahay taan iyo gogolli aan ahay dad degaan kale oo gogosha isagu dhigay bismi illahi raxmaan raxiim
inta waysadatiin tagalayu matadaleyne watayta bayruhu dheceen durayga keenaaye somaali waa si la dilay derajaadeeye waati intii laysku diray laysku daawadaye waati wax lagu wada darsaday nimantan ku hayne waati dalk- waati degaankeenu yidhi laygu soo duruye watay bilaaliyo malaalina dururayane watuuragii dabeda jiray diyaalyoon jiraye watay diyaasheen gabdhuhu inay isdoxaane nin damiirli waatuu murtida durgalaaye isdareenka goranimo nafday daawade tahaye mantay halkan doonayiyo daraygii taalaye manta dadaalkii xornimo dacalka muuqdaye mantay dubaaxiyo listahay darasii canoode mantaanan ula daqaqamay reeramay degaye andalisho waa sii inaan dawray lay diraye dujigii dhulbahantow ilaa ku dirtala khayre ilaa debed ilaa daaqilkiyo kala deegaankeena ilaa dabad ilaa daaqilkiyo kala deegaankeena dabageliska weyliyo halku gelayaa ku daaqo jidani dushadi jidani dushadiyo fardaha goobta lagu doodo gumays degaankeeda iyo yeyla dacalkiisa duhimaha kalshaadiyo halkii roob ku helay daydaa durimaa kalshaariyo halkii u roob ku helay dayrta farhareeri kama soo durkine niman difaacaya doomo iyo dharkanjenyo iyo qorilay dabteeda durturkii garoowiyo ilaa daamurkiyo yooco afarteeda dacaro tolkay dilintu u taalo dadka nooga soo wada gurmadayo fadhiya dayrka sarandiraniyo gogol nabteedoodiya fadhiyey dembidhaafna aakhiro rabbi baan uga dalbayaaye jisigistanna doonaysiyo madaxda soo duushaay garaadada gudoonkiyo ducada loogu xidhay duubka cuqashii dalkeeniyo ergada xaqar u doonaysaa odayada deegaankiyo guddida sharafta loo doortay dhallinyaro cilmiga daadisa loo fariyo diin buuxda culimada digriga sheegay wadaadada digriga sheegay iyo culima hawdiinta durbaan iyo mashcarad iyo waxqabad dicika dirdiraan gabdhihii dadaaloo shirkaba doorka ka cayaaray abwaanada murtida daabacay oo gabayga soo duubay dadka noola soo wada gurmadayoo fadhiya sayrka talandiran iyo gogol naftee loo diya fadiyo dembi dhaafna aakhiro rabbi baan uga dalbayaye hadday dabadi hadday dabadi ruga leedahayoo lagu dagaamoobo ama doolar kaylaya iyo derejo tigaagta ama dalawajaliyo loyoodhi dareeraya aydunyo xoro loo dhiga qaranka deeqayso ama darkun qadasi damba a lagu dinjigayo ama qabaryadaadeersa in lagu dekaynayo ama diinta mooye wax kale cidi ku dahayso dadku waya wada jiri lahaa danaha gaargaare waxa maanta soo wada dabrayo daacadnimo keenay dalka hooyo iyo waa xornimo inaynu doonaye
culimmadiisa habliisu waa qaybsan yihiin waxaa ka muuqata noloshada inay inay markaasu beeray waa dimaadinayaan markana maqrib waxaa laynoo xanuunhaanta leeyahay muddo ka dhowaad waa maxaaynuudiyoyiba warmuuda yihiin waanayaa oybayno male
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa halkan inaan uga mahad noqo reer taleex oo dadka intan tirada la eg ee halka ugu soo uruuray inay danahooda ka bogtaan oo ka doodaan oo ka ballamaan sida fiican ee gobonnimadu ay ka muuqato ee magaalada taariikhiga ah naloogu soo wada dhaweeyey reer taleex waxaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinka filaynay intaanu idinka filaynay iyo inka badanna waadna tusteen walaalayaal kuwii jira noqda waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro qoysaskii dhiiladu ku dhacday ee intii shirkaba la joogay ama loo ballansanaa geeridu ku timi tacsi yaanu u diraynaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo kuwuu dhintayna ilaahay dembigooda inuu dhaafo waxaan rabaa inaan salaamo garaajada ama isimada reerka ee wakti adag oo aanina soo marin oo marmarka qaarkood lagu mitaalo waagii magaaladan taleex ingiriisku u bangareeyey meeshii aynu maraynay ee ahayd ummaddii inay kala fridhay oo la jaah wareeray isimada iyo cuqaashu dowr runtii aada u ballaadhan baa ku soo baxsaday waa isdhalliilaa laakiin waxaan rabaa inaan ku mahadiyo dowrka ay ka soo baxeen waxaan na hubaa dhulbahanta hadduu tashado oo maanta wada joogo doorkooda xaqa ah inay yeelan doonaan laakiin waxaa noo raacsanaan doonta iyaga iyo ciddii kale ee mas-uuli- mas-uuli mas-uuliyada ay saaran tahay in la xisaabtamo wixii maanta ka dambeeya kuwii hawshooda ka soo baxana ay ku ammaanan yihiin kuwii aan ka soo bixinna iisaa loo ogaado waxaan rabaa iyana inaan halkan bogaadi naga soo jeediyo gabdhaha reerka ee guraya la ogaayo haad bay noqotay gabdhuhu ama waddanka gudihiisa ama dibaddiisaba dowr raggu laga filayay inay yeeshaan iyo iyaku ka soo baxeen waxaanu lahay leenahay walaalayaal iyo hooyooyin iyo ayooyiin hadiiba cid ayeyay ugu be- beegin ayba jirto waa mahadsantihiin waana taariikhbayna gelaysaa doorka gabdhaha reerku ay ka soo baxeen waxaan rabaa hadal dheer uma kicin inaan dhowr qodob ka idhaaho maxaa loogu baahday inaynu shiro haddii qofka cudurhayo oo uu dhakhtar u tago intuusan dawo u qorin wuu warsadaa xaggee lagaa hayaa sidee lagu hayaa isagoo aalaad isticmaalaya isaga iyo kuwa la shaqeeyaaba iyay waxay ka bogtaan qofka xanuunka haya waxay ka bogtaan dawo la siiyo waxay ka bogtaan dawadaas lagu eegayo qofka bal sida uu ugu caafimaadayo muddo ay iyaku qoondeeyaan waxaa hubanti ah in qofkaa aan ku mitaalayo inuu xanuunsaday in beesheennu ay xanuunkaas bukaanka ay tahay bukaankaasu inuu hayo waxaynuna halka isugu nimi bukaanka inaynu isla fiirino oo maxaa ina haya oo xaggee dhibaatadu ka socotaa oo aynu ka wada tashanno maxaa dawaynoo ah giddigeenna waa wada bugnaa giddigeenna inakaa dhakhtarrayso ah hawshan lama kala leh cidina ma leh cidina ma xantoobsan karto cidna loo dayn maayo wadatashiga aynu leenahay iyo wixii rag ama dad ka dhaxeeya maanta geedkan birdaha waa hoostiisa in la dhigo cid leh oo ku tala baxaysaa oo laga qaadanayaa ma jirto mudan waddankan tareenkuma soo gaadhin waxaase jirta haddii tareenkaba warkiisa aan dhaafe aynu goosannay inaynu kobtan abaarta ah ee dulinka badan inaynu ka guuro oo sahan aynu dirsanno waxaa ballana in hayaankaa aynu gelayno hayaankaa aynu rabno inaynu ku dhaqaaqno hayaankaa inaan loo kala hadhin ciddii ciddii iyadu ka hadhaysa ciddii iyadu hayaankaa ka hadhaysa soomaalidu maxay ogan jirtay nin duulaa danti kaa og ciddii hayaankaa ka hadhaysa dee iyakay u taal ummaddanu ummaddanu cidina ma kicin iyadaa danteedu og iyadaa ka dheydheeyeysa iyadaa rabta sidan inay isu dhaanto iyadaa rabta iyadoo aan loo kala nin qofna uusan qof far dheerayn oo la siman yahay oo doodu inoo wada furan tahay in wixii naga dhexeeya dadkaana la dhigo lagu wada dhiirado rag iyo dumar muxuu ahaa dhalinyaro iyo odayaal waayeel waxaa markaa dantu ay noqotay oo gurubka aada maqlaysaan ee guddida fulinta ah ama hadda afingiriisi baaba loo bartay j six iyo guddiyo ka farcamay shirkii london lagu qabtay guddiyadaasu waxay waayadanba soo waday oo soo daadahaynaysay sidii ballanku ahaa shir in waddanka gudihiisa lagu qabto inkastoo xoogaa markii hore la isku yara maan dhaafay isimadu go-aan ay ka midaysan yihiin yay ka soo saareen taageeradaas in shirka aynu qabsano niman guddiga oo shan iyo toban ah yaa oo qurbo jooga yaa yimid dhulka muddo shan biloodana dhulka ku wareegayey oo guddi taariikhdayna soo martay hawl ay hawlaha ay qabatay aan cid qabatay jirin oo tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo baadiyahaasba shantaa bilood ku wareegayey oo meel walba tegay waxa ay noo soo gudbiyeen oo intii dibadda jirtayna usoo gudbiyeen in dhulbahante arrintaa shirka iyo in la wada tashado iyo in laga gudbo ismaandhaafka waxaa la leeyahay madhoweyn shan iyo tobanka lama wada yaqaane hadday fadlan istaagi karaan oo la arko bal inay istaagaan shan iyo tobankaas waxaan rabnaa inaan giddigeenba ku boga oo u ogaano hawsha aynoo soo qabteen hadda haddii hawl la qabanayo kolley oo hawla ugub aan hore inoo soo marin la qabanayo waa la isdaldaliilaa dee cidna ma odhan malag malaa'ig baa la soo diray dhaliil waa jirayaa waxaase ay runtii hawsha waa ka soo baxeen waana ku ammaanan yihiin intii la shaqaysay ee waddanka joogtay ee u badan xuqaasha iyo waxgaradka iyo culimaa udiinka iyo haweenka iyo dhallinyarada intuba waa ku ammaanan yihiin waana mudan tahay gabadhii la odhan jiray inay shirkeeda ka mashxarado waxbaa halkaa ka hadlaysan midhayn maanta fasax baan u haysanahay aynu isku bogaadino in hawshaasu inoo suurtooday iyakuna inoo suurtogeliyo ma raba hadalka inaan ku dheeraado ergadaa wareegiisay iyo shirkaa khaatumee london ka dhacay iyo kanaynu u wada joognaa waxaynu abbaaraynaa waa midnimo waa midnimo waa midnimo waxaynu abbaaraynaa nabadda inakaa u baahan inakaa nabadda u baahan gudaheennaynu uga baahannahay dhibaatadii magaaladan ka dhacday yaa ka markhaati kacaysa in haddii ayan tala jirin iyo cid inoo xakamayn karta dhibaatadu waa iska dhici kartaa inan labaatan jira oo labada qowlo ka xumbaynaya oo qorisita wax xukumi karaa runtii ma jiro cabsi dawladnimo looga baqaana ma taalo cabsi ilaahay lagaga baqaana ma muuqato waxaynu maanta u joognaa oo halka u joognaa oo ka wada hadlaynaa nabadda inakaa u baahan cid nagu hanuuninaysaana ma jirto qaramada midoobay iyo adduunweynahaasu nagu hanuunin maayo bulshawey soomaaliyeed oo nabad la-aanay ay labaatan sano haysay oo qolyo dhinacyada inaga xiga laleeyahay ilaa heer waxbay arrimaha ka qabteen annaku kuwii qabsadayna allaha u barakeeyo laakiin marti iyo ka uga noqon mayno nabadda aanu rabno nabaddaa inakaa rabna inakaa u baahan inaynu isku badbaadino bal mar salka aan dhigno haddayna nabad helin ma tashan karno haddayna nabad helin keenna ina qaybinaya keenna danaysanaya keenna fidmo walaha ah keenna munaafaqa ah iskama qaban karno haddaynu nabad haysanno haddaynu nabadaynu inaku u oomanahay aynu haysanno wax badan baynu qabsan karnaa markaas bal reerku haddego oo ha ducaysto oo ilaahay ha ka yaabo oo ha isu dulqaato oo kuwa inoo isimada ah hala xushmeeyo oo kuwa culimada ah ee ducada iyo wacdiga inagala inala daba jooga ha la dhegaysto oo ha la maqlo oo kuwa waayeelka ee waxgaradka ha la maqlo oo ninkii halkan maxamuud cawil maxamuud guuleed cawilyo ah abwaankii halka gabayada uu tirinayay ee aniga waxbaabay iga baxaye sagaal iyo soddonka tilmaamay siyood aynu dawladnimo loogu baahan yahay warbal hala dhegeysto warbal isaga iyo wxeegeysto nabad baan u baahannahay kala dambayn baynu u baahannahay wadatashi baynu u baahannahay haddaynu intaa helno waxaan qabaa inaynu inakuna waajibka ina saaran ee bulshadeenna inaga saaran inaynu hawshaa qabsan karno haddaynu taagaadno haddaynu taagaadno farsamay u baahan tahay yani meel bay ka cunkantaa oo ka bilaabantaa nabaddaas iyo wadatashigaas iyo kala dambayntu hab iyo qaabo bay u baahan yihiin kuwaasaynu u baahannahay siday u ekaanayaan inaynu ka tashanno cidda qabta niman isu bogay oo casiir cabbay oo mukayaf dhex fadhiya oo dibadaha joogaa raba waxayan waxbaba ka ogeyn inay reerka ugu taliyaan oo ula yimaadaan oo beriis isku dhex karaysa nooga dhigaan oo na siiyaan war idinma siinayno war annaku talaanu keennay war ciddii qabta inaanu waxaanu soo bislaysanay idinla imanayno oo idinka saxeexanayno arrintaa uma soconno arrintaa uma aanan iman warka waaba ku dalbaranay aanu oo haddiiba aanu wardheer ka soo degnay oo wardheer ilaa magaalada taleexaanu baabuur ku nimi horta haddaana wax kaleba ka faa'iidin safarka taasaana noogu faa'iido badnay waa ku dadaalay ceelkii camuud inaanu isdul taagno ee calidux gabayga ka bilaabay diyaaray diyaaray nooga mahmaadso ma dhixin laakiin waddada hadda waa naqaan magaalada iyo dadka joogaana si yaab le oo yaab le oo yaab lena loo soo dhaweeyey oo loo soo ducaynayaa shirkan oo ama ha noqdo dad reerkan ka dhashay ama kuwo ehel la yahay oo aan inaga fogeynintuba ducadaasay soo dirayaan waxaan rabaa inaan idhaaho tala aanu annaku soo goosanay ma jirto ciddii tala maanta haysa taladuna waxaa laga yaabaa wiil labaatan jira ama hooyo konton jira inay asiiri karto war bal aan isdhegaysano war bal aan ogaano oo cidda talada inoo haysa aynu golayaasheenna keeno aan isdhegaysano hadduuba khilaaf jiro haddiiba ismaandhaaf jiro haddiiba laysku hore laysugu talax tegay haddii wax la kala tirtirsanayo war wax inaga wada weyn baa ina haya halidux muxuu yidhi waxaan duurta kuu dhaafinayo dhaashil dhaashilba dhaashil baa jire micnaheeduna uu yahay warba dadka qaarkii oo laga yaabo xoogaa xoogaa xoogaa tuhnana waaba iska jir jiraan inay dana yaryar ugu qabqabo ayaan daradan ina haysa war ogaada waa kaawun calidux sheegay warka war gidigeen war gidigeen haddaan tashano war wax aynu caruurteenna wax ku baro war waxaynu keenna buka ca- talada caafimaadka ay u baahan yihiin ugu helo war balbiyo la-aantan iyo nabaad guurkan iyo dhulkeennii oo aan aragno oo baaba-aya waray ciddii qabta inay hadda eegan karaan ma lama eegan karo waxaynu eegan karno ma aha kabasii weyne dhulka waana la wada degaa waana la wada degi jiray ceelashana waa laga wada cabbi jiray laakiin dhugdur dhugdurugsigan meelo badan ka socda waxaynu wadaagno abtirsiinadaa mooye waxaa ugu horeysa dhulka dhulkana waa wadaagnaa waa wada leenahay waroy meeshii dhulgdurugsi ka yimaadaba waa mid inaga wada maqan
iyo halkan gurushka halkan iyo iyo oladii guddiga qabanqaabada ahayd t fifty-ka suugayaanka qoladan kooxdooda horteeda waxaan u yeerayaa gudoomiyihii guddiga qabanqaabada xasan cali xasan cali yuusuf ku soo dhawow guddigaas oo waxbarashoodii iyo taariikhdoodiiba laga sheekeeyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaa la yidhaha haddii lagu sheegana waa la idin sheegaa haddii lagu sheegana waa la idin sheegaa gafracada xabiib waxaan leeyahay markhaatigaa janno alaan geed walba istaagtay afar iyo afartan magaalo maray iyo tuulo oo basri u yaqaano oo ciddu leedahay aana saxraysan iga raalli ahaana shan bilood baan hadda yoomi dhawaayeen cuni baa xumay marka messajkaa yar ama fariintaa yar aan kusoo gudbinayna reer kale agu baande waxaanu aan halkan uga macan daraynaa haddaanu maray kooxdii shan iyo tobanka ahayd cid allaale ciddii nagu barbar gashay na taageertay na soo dhaweysay nala socodsiisay noo suurtagelisay aan ay ugu horeeyaan aan isimada dhulbaante cuqaasha dhulbaante oo geed walba nala seexatay meel kastana nala martay gabdhaha dhulbaante oo si aan aanan ka sheekeyn karayn hadda noola noola daayo ugu horeeya hadalkayga horta dalis waynu nahay anigu wadaad mayhi laakiin waayeel baan ahay intayna halkaa fadhida horta aan isasaamaxna samxanaa kul ilaah ummaddaan wiiga saamax ilaah aniga ummaddaan wiiga saamax meel joogtaba ummadda rasuulka waxay la tahay waxaa loogu yeedhay anigu waayeel baan ahay qofka maanta waxaan malay wax yeel baan maxamuud gurey yaqiinay aabbaha yaqiinay maxamuud gurey wax yeel baan yaqiinay laakiin farax dheeraa la yaqaanaa way wada garanayaan dadku haddeer aniga nin weyna oday aan ahay dhex joogi jiray weyna dayuuradna ma raacin markabna ma raacin doonin weli xagba saarin dadka dadka ugu badowsana waana
suufka iyo meesha suufka xaggaa inoogu xigta iyo geestirka dad halka inoogu xiga iyo meesha la yidhaahdo raascasayn xagga inoogu xigta inta ku noola waan wada arkay rug iyo farci waxaan ku tegay gaadiid intaana waa wada aqaan dadkeeda dhaqankeedii wax lagu aqaanaa nin weyn baana haddaan isyeelyeeli nin weyn baana haddaan isyeelyeeli in badanna waan soo shaqaynayay maanta waxaan ugu horraysiinayaa ilaw carabka iyaga helexina shaydaanka noogad ilaw carabka iyaga shaydaanka noogad ilaw wadada ceshadeeda shaydaanka noogad ilaw ismaqalka shaydaanka noogad ilaahayow isirkaanu nahay shaydaanka noogad ilaw caajiska iyo waxqabasharcaanta shaydaanka noogadu ilaw socodka badan iyo dacaybka ba shaydaanka noogadu ilaah walaalanu nahay walaalnimada na tus ilaah waayeelnimada na tus ilaah aqoonta na tus ilaah dhuuqiyaga na tus ilaah dalka na tus ilaah danta na tus ilaahayow shaydaanka nooga fogee allahuma salli calaa maxamed waxaan ku anabaya shaydaankaan fogeenayaaye shaydaan hurdo hido bexe hido bexe شكل كلا شرسوم هرو شكل كلا كشوم هرو شكل كلا ساسا كنا علي وحميد الله waxay loo yimi ragay loo yimi dibadda ka yimi waxa wey horta qolkujirayeedi waxaan qolkujiro lahayn fardaha gaadiidka ragga qolkusalayleeyi horta ragga waxaa markaa ay dhanaanaato ee adkaataa qolkujiraha loo taga markaasaa loo taga raggiina qolkujiraha ahaa aynu dambayslan lahayn yaa cidda inala jiifa oo inoo yimi
لنا رسولتي بحي أرنوشي
الله والسلام عليه أما بعد waxaan ku bilaabayaa insha allahu tacaala ilaah baa mahadle ilaaha inoo suurogeliyey gogashan quruxda badan mid nabadgeeda ah inuu nagu wada keno ilaahaasaa mahadle ilaah baa mahadle ilaaha quluubteennii isu soo dumay laba sana ka hor meeshaynu kala taagnayn ama tafaraaruqa dadkan ku dhex jirin weyn weyn maantana dadku waxaad moodaa soomaalidu waxay tidhaahdaa geelu habeenku isku caloolya waa habeenka uu guulka yahay ee ceelka dul fadhiyo caawuu dhulbahanta isku calool yahay ilaahay baana isku calool inaga dhigay waa kii sheekuu lahaa low anfaqata maa fi lardi ma aadan quluubtooda isuma aadan keeni karin markii nebi maxamed leela hadlayey waxaan jeclahay in markaa aayaddaas ay kusoo degtay ansaar siday u kala jajabnaayeen iyo sidii ilaahay u mideeyey maanta waxaa ka dhiman ka dhigan sidaynu u kala jajabsanayn iyo sida maanta ilaahay inoo mideeyey mid yar iyo mid weyn ilaahaasaa mahadle mahad badan baynuu celinaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan mahad kale u celinayaa ilaahay dabadiis reer taleex gogashana inoo dhigeen guryahoodii ay inooga baxeen gogashoodii ay inooga kaceen iyagu cidlada ay jifaan si aynu nolosha aynoo wacanayno halkan ugu joogno waxaan u mahad celinayaa intii soo gogashay gogashan quruxda badan maanta aynu ku shilayno waan u mahad celinaya waxaan ku darayaa waxaanu la tiiraanyeysannah reer taleex mashaqadii ku timid kugu dhimay ee kaa dhimay ahayd aada iyo aad baanu ula tiiraanyeysannah hawshii ay mareen habeen kastay murugoonayeen waan la murugoonayni habeen kastay welwalayeen waanu la welwalaynay insha allahu tacaala xalna waa u helaynaa nabad waarta iyo wanaagna waa ay heli doonaan haddii eego idmo waxaanu intii dhimatayna ilaahay cawil khayr qaba ha ugu bedelo intii laga dhintay inta dhaawacantayna ilaahay ha u boobadhayo insha allahu tacaala intaa markaan ka gudbo waxaan u malaynayaa hore hadal aan u yidhi baa waxaa ku jirtay shirkan khudbadayda inay u horeyn doonto waxaan uga tegayba tolkay ooda soo jiray waxaan u malaynayaa dhulbahante ama qurba joog ha ahaado ama qaraaba joog ha qaraabana joog ha ahaadee halkan waa isugu yimid intii matelaysay intay soo dirsadeen intii wax u odhan lahayd waxayna isugu yimaadeen in waxay arkeen inayan kala maarmayn waxay arkeen in daltu isugu xiran tahay waxay arkeen in ilaahay hadduu kuu roon yahay iyagu inay mid noqdaan mooyaane ayaan dhibaatada ka baxayn ilaah baa mahad leh ilaahas aynu ilaah baynu mahad u celinaynaa waxaynu u mahad celinaynaa intii soo abaabusay aada iyo aad baynu mahad ugu mahad celinaynaa